waxbarashadu waa shayga ugu muhiimsan ee uu aadanuhu ku anfici karo noloshiisa tan qoyskiisa iyo midda bulshada uu la nool yahay waana furaha horumarka bulshada degmada doble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo waxbarasho islamarkaana bixiya adeegyada waxbarasho ee dadka deegaanka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah waalidiinta ku nool degmada doble oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ku baaqeen in waxbarashada ay ku dadaalaan caruurta magacayga waxaa la dhahaa cabdiraxaan xaaji waxaan ka mid ahay dadka waalidiinta ee ku nool magaalada dhobley waxbarashada ruux kasta oo ilaahay abuuray waxbarashada isagana way anficaysaa dadka kale ee la nool ee micnihii isku barnaamijka yihiin ee isku xaaladaha ku nool yihiinna waa anfacayaa marka insha allahu tacaala dhallinyaradu inay waxbarashada sii wataan oo ilaa heer macquul ah oo micnihii lagu daba taagnaado waalidiintu ay ku daba taagnaadaan la kontaroolo macallimiinta keliya aan lagu dhaafin si ay berito adigana ku anfacaan bulshadii kale ee deegaankula deganeed iyo ummaddii soomaaliyeed u anfacaan waa barnaamij muhiima haddii kale cilladaha ka imaanaya waxaa weeye isagaa bahalku u noqonaya daayartaas haddii aan micnihi wax la barin magaceydu waa maxamed axmed kana mid waalidiinta ku nool degmada dhobley bulshadu wax baratay baa wax noqotaa waxbarashadan waa furaha adduunidan hadda aan joogno waayo dad aan waxba baranin qof ardaygan hadduu waxba baranin ama asagan wax ma qabsanaayo bulshadan waxa u mataraayo laakiin qofka hadduu waxbarashada ka meel gaaro qofka asagaa is anfici dadkii waalidkii buu anfici bulshadii buu anfici berito marka muhiimadda ay leedahay inuu ardayga gudbo oo wax barto saddexdaa muhiim bay leedahay marka hore waa inuu asaga uu is anfaco asaga hadduu anfacana waalidkiis buu anfici waalidkii markuu anfacana bulshadii buu anfici bulshadii meeshaa ku noolaa degmada hadduu anfacana dalkii oo dhan buu anfacaya marka dambe